beeritaanka iyo saameynta deegaanka arti space waxay dib u habeyn ku sameynayaan cagaarka iyo waxyaabo kale si kor loogu qaado meelaha dadku wada leeyahay ee deegaanka iyadoo la ilaalinayo meelaha taariikhiga ah waxaa kaloo ka mid ah daryeelka biyaha ilaa in ka badan afar higtar caws iyo biyo ubaxyo u gaar ah leh xeradaas ama deegaanka waxaa lagu dari doonaa boqol iyo toddobaatan iyo shan kun square feet oo ah meel biyo la-aan wax lagu beeri karo sida waxyaabo aan meel walba ka bixin iyo miro isku dhafan isticmaalka dhirta dabiiciga ah waxay kor u qaadaysaa deegaanka n k b dhammaan waxayna siyaadinaysaa dariiqyada gala waddada mississippi flyway waxay kaloo siyaadinaysaa iftiinka fadhiyada iyo meelaha la isugu yimaado waxayna u fududeynaysaa dadka deegaanka iyo martida inay ku raaxaystaan meeshan cagaaran ee xerada ku taalla maamulka biyaha waxay kusoo darayaan toddoba boqol sagaashan iyo shan kun square feet oo ah filtaro biyaha nadiifiya iyo shan kun boqol iyo lixdan iyo sagaal square feet oo ah meel biyuhu isugu yimaadaan oo ku taalla meelaha taariikhiga ah waxaa qiyaasay waxaa la qiyaasay in biyaha laga nadiifinayo boqolkiiba siddeetan macdanta fosfoorka iyo boqolkiiba sagaashan iyo labo ah dhagaxa iskor saarma oo ka yimaada dhul dhan koob iyo toban bointi lix higtar oo aan biyo fariisi ahayn biyahaas oo hadda gala webiga mississippi river waxaa loo diyaarinayaa in laga sifeeyo sanadkiiba saddex iyo toban bound oo macdan ah iyo laba kun iyo lix boqol bound oo dhagax ah storm water waxaa uu diyaarinayaan biyaha nadiifka ah in aysan u fadhiisan dhulka qaybihiisa kala duwan ee ay ku darsamaan webiga mississippi river waxaana la sameynayaa calaamado dadka tusinaya wax walba sida ay u socdaan